barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
wanaagsan dhegeystayaal waa kooda iyo barka duurnimo xiliga geeska africa iyo lixda iyo barka aroornimo xiliga washington d c waa khamiis lix iyo tobanka sebtembar sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed ismaan iyo zaare cilla nuur
qodobadaan idiinku hayna idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mida dhalinyarada jabuuti qaarkood oo doonaya in ragga ay kaalin ka geystaan hawsha guriga wallahi horta waa shay aad u fiican waxaan wax adag maaha laba mid bay noqon kartaa in obolaadda lagu soo barbaariyo oo dhaqanka la tuso oo lasoo barbaariyo midna waxay noqon kartaa markuu qofku dee da'deeda imkuu joogo koob iyo soddon jir oo kale markuu joogo inuu marxaladda islaantiisa u caawiyo markay uur leedahay uu u meero dharka marka ay joogin uu macaa u sii kariyo cuntada uu labiso uu geeyo oo dee dumar quruun lagu dayn hawshii aqalka dumarkiina la caawiyo oo gargaar la tuso waa shay aad u fiican horta oo naga maqna annaga dhaqankiina sidoo kale dhinacii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka maqnayn
ciyaarihii ayaad dhegeysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa sheegay in maanta oo khamiisa shirkadaha ganacsiga ee dalka gudihiisa ka shaqeeya ay qorsheynayaan in ay shardi ka dhigaan in shaqaalahoodu dhammaan qaataan tallaalka xanuunka coronavirus madaxweyne biden ayaa hadalkan sheegay kadib markii warbacadii shalay tan shir la qaatay qaar ka mida madaxda shirkadaha ganacsiga ee dalka si ay uga wada xaajoodaan sidii shaqaalaha shirkadahoodu dhammaan looga tallaali lahaa xanuunka coronavirus madaxweyne biden ayaa sheegay in shirkadaha ay waajib ku tahay inay hubiyaan in dhammaan shaqaalahoodu si buuxda u tallaalan yihiin qof kasta oo aan istallaalinna ugu yaraan toddobaadkiiba mar laga baadho fayraska corona oo laga hubiyo inaanay xanuunka qabin master biden waxa uu intaasi ku daray in amarkani uu khuseeyo in ka badan boqol milyan oo qof oo shaqaalaha shirkadaha gaarkaa ka tirsan ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in shan iyo konton boqolkiiba dadweynaha maraykanku ay qaateen tallaalka coronavirus xogeyaha guud ee qaramada midoobey antoni guteres ayaa sheegay in soo jeedin kasta oo ku aadan in qaramada midoobey ayaan xallin karayso dhibaatooyinka afghanistan ka jira inay tahay khiyaali iyo inay awood u leedahay inay dhexdhexaadiso dowlad loo wada dhan yahay oo taalibaan ay tahay mid xadidan mar uu la hadlayay wakaalada wararka ee royters lamar ahaantaasina la weydiiyey bil kadib markii taalibaan ay kala wareegtay dalka afghanistan dowladdii reer galbeedku uu taageerayey haddii uu dareemayo cadaadis lagu hagaajinayo xaaladda waddanka guteres ayaa waxa uu yidhi waxaan u malaynaya inay jirto rajo aan sal lahayn oo ku aadan saameynta qaramada midoobay iyo sida ururka ugu weyn ee caalamiga ahi uu weli arrintaasi ugu lug leeyahay adduunka wuxuu daawaday dalal dhowr ah oo kumanaan askari u diraya dalka afghanistan waxayna ku qarash gareeyeen lacag aad u badan muddo labaatan sana ah tanii markii duulaankii maraykanka uu hogaaminayey xukunka laga tuuray kooxda taalibaan oo ay gabaadsiisay kooxdii alqaacida ee uu hogaaminaya osama binlaadin maraykanka ayaa la sheegay in hal trilyan oo doolar uu ku qarashgareeyay dalka afghanistan muddadii labaatanka sane oo halkaasi joogay
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay qaar ka mida dhallinyarada ku dhaqan dalka jabuuti ayaa soo jeediyey in raggu ay ka qayb qaataan hawsha guriga oo aan lagu daynin dumarka oo keliya waxay ku talinayaan in wiilasha inta ay yaryar yihiin la baro hawsha guriga si ay mustaqbalka u caawiyaan qoysaskooda wariyaha v o a sagal saciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mida dhallinyarada sidaasi ku doodaya warbixintan ayaana inooga soo dirtay
rooblow dhaqanka soomaalida walaalo kuma jirto in ragga wax la baro shaqada guriga adigu ma aaminsan tahay in ciyaalka yar shaqada guriga la baro wallahi waa wax fiican oo dee inaad marka hadaad barato saa cuntada loo kariyo yaraantaada soo barato way ku anfacaysaa kol aad islaantaada bogta ay dhici karto cuntada karayso kol maaragtay eeba ku qabsato islaantaba kala tegtin oo yaalkaaga ay ku qabsataa jirta inaad meel kale tagtid.
inay meel kala tegtin kol ay kelidaa tahay baa jira xaafadda inaad markaad firaaqa tahay ka adeegto waa wax iska caday sunay nebigana dharigana dad kariso waa wax iska fiican oo waa ra'yi wanaagsan ma leh oo bulshada waxu tari kara Isee loo bedeli karaa baa is leedahay inuu hir inuu hirgalo
wallaahi de waxaa loo bedeli karaa inkastoo dadkan iminku ay de waxanba wax kalaba u arkaan laakiinse inaa qofka horta markuu yar yahay horta hooyadii aabbuhu ka bilaabaan oo lagu soo barbaariyo uu ku horgeliyo.
ciyaal ma leedahay Waan- waan leeyahay ciyaal laakiin hadda waa ku barbaarinayaan rayga waan aaminsanaya insha allah magacayga ibraahim muuse cumar baa la yidhaha ibraahimow bal waxaad iga warantaa ra'yigan inuu rag cuntaba kariyo iyo in la baraba yaraantiisa see u aragtaa wallaahi horta waa shay aad u fiican waxaan wax adag maaha laba mid bay noqon kartaa in oblaadda lagu soo barbaariyo oo dhaqanka la tuso oo lasoo barbaariyo midna waxay noqon kartaa markuu qofku dee da'deeda inkuu joogo koob iyo soddon jir oo kale markuu joogo inuu marxaladda islaantiisa uu caawiyo markay uur leedahay uu u meero dharka marka ay joogin uu maha u sii kariyo cuntada uu labiso uu geeyo oo dee dumar quruun lagu dayn hawshii aqalka dumarkiina la caawiyo oo gargaar la tuso waa shay aad u fiican horta oo naga maqna annaga dhaqankiina waa laga maqayaa seen ku keenaa marka sida aan ku keeni karayno wacdintan anaan u sheegno bulshada oon ka dhaadhicino inaan gargaari karayno howsha aqalka ay raggu qaban karayaan inaan tusno awlaadiina markaan soo ko- ay korayaan aan tusno inay dhaqan tahay oo hooyadii gargaari karayo uu markuu isaguna gursado islaantiisa gargaari karayo aan tusno ayay ka iman karaysaa horta howshaasi waa howl aad u fiican weeyaan haddii adigu qudhaada guriga markaad jirtid wax ma qabataa anu kudheeda guriga markaan joogo marmar ay islaamtu iga maqan tahay jirta aniga ilmuhu isku soo harno ilmaha dharkiisa waan meedhaa kolkol cuntada waan saaraa kolkol daaradaan sii masaxaa hawshii iyadoo ay qaban lahayd intay maqan tahay oo dhan anigii oo qabtoon bay timaadaa islaanteedu markaa way igu faraxdaa way faraxdaa madigaa qabto waxan oo dhan haa anigayna kaagaa qabtaan ka idhaa aad bay u faraxdaa Een, rag waxay aaminsan yihiin haddii dumarka shaqada lala qabto way- kibir bay keenaysaayo
may ka dhumanaysaa shaqada.
may taa wax waa been baan ku leeyahay taas waxba kama jiraan waa jacayl islaanta ku sii jidaadayba waa jacayl waxay kasii qaadaysaba waxay arkaysaa qofkii howshii aad la qabanaysid haddii ay dibla tahayna iyadaad usii shaqaynaysa haddii guda tahayna iyadaad u shaqaynaysa waa war jacayl jacayl baa kusii kordhaya islaantaadii haddeeda indho kale ma yeelanaysa adiga mooye cid kaleba ma yeelanayso waayo waxaad tustay dhaqan ee weli arag ayaa tustay gargaar baa tustay naseexaa tustay markaa waa wax adigu aad islaantaada kugu jeclaanaysa kugu xiisanaysa dadka aaminsan inay tahay ceeb maxaad oranaya ama dadkaa fikir kale qabaan fikir khaldan bay qabaan haddii ay arki lahayn shaqadu waxay tahay waxa ku duugan haddii ay arki lahayn wallaahi way jeclaan lahayn baan kuri lahaa fikirkaana way ka soo noqon karaan waayo dadku isku mid maaha qaarna way jecelyihin qaarna way necib yihiin inta nacayb baan ka oran lahaa bal arka horta howsha marka la galo ee la qabto ayaa la eegaa natiijadeeda inay xumeed iyo inay ficneed sidaa awgeed howshii qofkii oona qaban waxba kuma sheegi karayaaba qof cabdisalaam ka hor adu shaqo guri ma qabataa aa aqalkan anugu aqalba ayaan keligii galaa waa lagaga xagaa baxay kolkaa aqalka anigaa iska masaxda anigaa maydha Een, xitaa cuntada lafteeda kolkaana shaqada ka tego aniga ayaa samaystay sii qurba joog camal oo kale
marka ma markii reed baa lagu baray waalidka mise danta hadda ku baday Iyo- iyo yaraantiina waa lagu barbaariyey inaan hawshan muxuu ahaa ileen wax walba dhacaana haddii ay ku qabsa lacala si aad muxuu ahaa uga gudubto kolkaa tii way timiday kolkaa dee waa imikana waa waa la qabsanay way anfacday ha
marka haddii aad gursto ilaahay carruur ku siiyo carruurtaada rag iyo dumar si cadaalad u sameynoo gabdhahana waad bari shaqada wiilashana waad bari awla cadaalad fadlan nimadana waan ku dhiirigelinaya inay san oo kale ay sameeyaan hablahana de waa waa dhaqan caadi oo een, gabadhu waa inay noqoto dee gabadh gaariga ha wiilkuna waa inuu noqdo nin aan eh, soo soo saar soo bixi karayn wiilkuna waa inuu noqdo wiil se soo saari karaya oo haddii guriga looga tago sida hadda waa xaga waa laga xagaa baxaa tiri laga xagaa baxoo kale kula shaqayn karay kulligii ha ha u noolan karo ma iminka een, eh, sidii sidii u dhow maahay qofku waa halkuus dhigan weyn haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa mid ka mid a heesaha ay wada qaadaan fanaaniinta ismaaciil danan iyo ayaana
kalsoonida hantiya kashayda ruud hantiyey nafta wau kaliyey kalsoonida hantiya kashayda ruud hantiyey
waxaa lagu soo gebagabeeyey koob lagu magacdaray masraxa furan oo loo qabtay qaar ka mid a dhalinyarada magaalada cabdiqani axmed maxamed oo kamid a dhalinyarada tartankaasi soo qabanqaabisa ayaa ujeedka laga leeyahay tartanka uga waramay wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
bismillahi raxmaan raxiim yuusuf waa mahadsan tahay koobkan waxaa lagu talagalay isdhexgalka dhalinyarada waxaana uu la magac baxay masraxa furan waxaana ka qaybgalay afar kooxood oo magacyadooda kale yihiin f c daalo f c barawe f c m b c iyo f c barwaaqo marka kooxahan waxay ahaayeen dhammaantood dhalinyaro iyo waxaana qayb uu ka ahaa in dhalinyaradu isku dhex gasho muhiimadda ugu weyn ee koobka loo dhigana intaasay ahayd saddex isbuucu soconaya koobkan dhallinyaraduna waxay ahaayeen kuwo ku faraxsan ka qaybgalka koobkan iyo sida loo soo abaabulay mar walbana waxay qayb ka ahaayeen kulamo joogto ah oo la samayn doono koobabkan iyo koobo badan mar walbana waxay qayb ka yihiin koobkan uu horseeday in koobo badan oo kale la qabto islamarkaasna dhallinyarada lagu sii dhiirageliyo inay sportiska sii xoojiyaan islamarkaasna ay isku dhex galaan xaafadahooda iyo iyo iyaga laftooduna ay isbarasho xoog la sameeyaan sidaan la soconaba ay sidaadba koobka intuu socdayba dadyaw kala duwan baa daawanaya oo meelo kala duwan ama xaafado kala duwan ka yimid kuwaas oo iyaguna la dhacsana qaabka koobka u socdo islamarkaasna daneynaya inay koobka qayb ka noqdaan marka koobka koobka xiga haddii la raalli ka noqdo sida guddida gacanta ku haysa koobka waa ay sheegeen maadaama markii hore afar kooxood lagu bilaabay laba kooxoodoo dheeri ah baa lagu dari doonaa taasna waxaa keentay dhallinyaradu siay ugu dhiiran tahay iyo in maxay ahayd inay koobku u noqdo mid xiisihiisu sii dheeraado maadaama kan uu ahaa afar kooxood oo wakhti koobanna uu soo dhammaaday laakiin waxaa rajeenaha mid bilo soconaya inuu koobka noqdo dadkiina inta badan way soo xaaga noqdeen dhallinyaradii waxaana muhiimaddu ay tahay in sportska la xoojiyo weliba garoomada salaxa habeenkii halka ay dhallinyaradu meelo daran ama mukhaadaraad ama meelo kale u jeedsan lahayn habeenkii inay sports ku mashquulaan islamarkaasna garoomada camiraan qaarkood ay daawadaan qaarkoodna ay ciyaaraan waaya waxaad ii sheegtay in afar koox tartankan lagu bilaabay laguna soo gabagabeeyey marka iyadoo ay kooxo badan ay jiraan maxaad ku doorateen marka in afar koox keliya tartankan loo qabto oo isdhexgalka dhallinyarada ah yuusuf waa mahadsan tahay koobka marka hore wuxuu ahaa mid tijaabo ah taas baana keentay in afar kooxood lagu bilaabo wixii ka dambeeya koobka xigana la dheereeyo kooxaha oo ilaa iyo toban la gaarsiiyo sababtaas ayaa u ahayd in koobka la koobo marka hore la tijaabiyo maadaama goobta lagu dhigaya ay tahay goob xaafada ama garoon ku dhex yaalla xaafad bal la eego qaabka koobkana u socon karo marka koobkii ugu horreeyay la qabtay wuxuu noqday midna jaxay oo guulaystay taasna waxay horseeday in koobka la ballaariyo ilaa toban kooxood iyo wax ka badan la gaarsiiyo diiwaangelintoodana hadda ay socoto marka saas baa baan markii hore ku dooranay in afar kooxood laga dhigo oo tijaabaa yaa idinka gacansiinaya marka dhallinyarada ciyaaraysa xilliyada habeenkii waxaan ognahay garoomada sallaxa ah in dhallinyaradu ay habeenkii lacag ku ciyaaraan marka ma waxaa jiray dadyow ganacsata ah oo idin maalgelinaysay oo qeyb ka ahayd tartankan intuu socday maya yuusufow dhallinyaradu iyagaa ismaalgeliyey ma jirto ganacsato ama dad xiriiro ah oo kubadda cagta oo si gaara u maalgeliyey laakiin waxay ahaayeen waxyaabo ka yimid dhallinyarada go-aano ka soo baxay oo ah in koox walba ay maaliyadeeda la timaado iyadu ay gadato islamarkaasna koobka ay ka qayb qaadato sidaas si lamida garoonkana wuxuu ahaa garoon dee way ogtahay garoomada sallaxa habeenkii waa lacag iyagaana lacagtooda iyo maaliyadooda iyo mataqaanaa wax walba oo kooxda dhiirigelinaya dhallinyarada ayaa isku qabtay mana jirin ganacsi ganacsato iyo cid gaara oo si gaara kooxahan gacanta ugu haysay laakiin mid walba magaceeda la timid islamarkaasna dhaqaalaheedana la timid islamarkaasna dhiirigelinteedana la timid ugu dambeyntii koobkii wuu soo gabagaboobay habeennimadii xalay ahayd muxuu ku soo gabagaboobay tartankaasi yaase qaaday koobka ciyaarta waxay ahayd ciyaar iswada araga oo koox walba koox bay arkaysay oo afarta kooxood waxay ahayn wax iswada arkayay waxaana la eegaya natiijada iyo goolasha nin walba uu keensado waxaana ugu dambeyntii koobka isugu soo haray fiinaalaha labada kooxood ee lagu kala magacaabo barwaaqo iyo f c m b c marka kooxda m b c baa qaaday waxayna ku qaaday hal gool oo ay dhashatay ciyaarta qeybteedii hore laakiin inkastoo ciyaar wanaag ay soo bandhigeen koobkaas wuxuu u noqday mid calafkeeda ay ku qaado kooxda m b c saasna ayuu koobka kusoo dhammaaday waxaa jiray kulamo kale oo dhalinyarada lagu dhiirigelinaya iyaga laftooda isku dhiirigelinayeen ama goobo dalxiis oo dadku markaa dhalinyaradu ay kusoo qaadanaysa jawigooda oo isla koobka intuu socday ah marka kooxda m b c baa loo caleyma saaray koobkan afarta kooxood ee tijaabadaha waxaan rajeynaynaa in koobkan mid ka ballaaran la qabto dhowaanahan soo socda haddana ay diiwaangelintu socoto haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
wanaagsan dhegeystayaal waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan champions leaga haddii aynu ku horeyno gruupka e waxaa wada dheliyay kooxaha kubadda cagta kalobrisha dalka belgiumka iyo kooxda b s g oo wadanka faransiiska markii ugu horreysay kooxda faransiiska b s g waxaa si rasmi ah u wada saftay ciidanada calen mbabe nimer iyo sidoo kale lionel messi ciyaartaas oo ka dhacday gegada naadiga calobruge ayaa ku dhamaatay gooli gool daqiiqadii toddobylabaatanaad ayaa waxaa u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee b s g ciiraan ander harera kadib markii uu caawimaad uu ka helay kalen embabe waxaase ciyaarta gooli gool ka dhigay daqiiqadii toddobylabaatanaad ciyaaryahan hans vanken kalen embabe ayaa qaybta dambe ciyaarta la bedelay kadib markii dhowr dhaawac uu soo gaaray intii ciyaarta ay socotay isla gruubkaas naadiga manchester city ayaa lix iyo saddex kaga adkaatay naadiga r b libseg gruubka waxaa hogaaminaya naadiga manchester city oo saddex dhibc iska leh kala bruge iyo b s g min hal dhibc ay iska leeyihiin r b lipsig ayaa ugu hooseysa oo wax dhibac iskama lahan gruubka b naadiga kubadda cagta ee atletico madrid iyo f c borto ayaa goolla la-aan eber iyo eber ku kala tagay liverpool iyo ac milan oo wada dheelana saddex gool laba gool naadiga liverpool ayaa awooda ku raacday xeeryahan maxamed saalax ayaa rigoor ka khasaariyey naadigiisa liverpool hase yeeshee gool kale ayuu u dhaliyey daqiiqadii afartan iyo sagaalaad henderson ayaa lixdan sagaalaad goolka u dhaliyey timori ayaa daqiiqadii sagaalaad goolka iska dhaliyay naadiga ac milan rebich iyo diaz ayaa labada gool ee naadiga ac milan dhalisay sidoo kale u saxiixay gruubkaasi liverpool ayaa waxaa ku jirta kaalinta koowaad atletico madrid iyo f c porto brejo oo wada galeen midhibcaha way wada qaateen oo hala dhibac ay iska leeyihiin ac milan ayaa ugu hooseysa oo eber dhibacay iska leeda bashiktas iyo dortmund laba gool iyo gool naadiga dortmund ayaa ku hodronaatay naadiga sporting waxa ay guuldaro shan iyo hal ay kala kulantay naadiga ayax gruubkaasi naadiga kubadda cagta ayax ayay hogaaminaysa dortmund ayuu kusoo xigta in saddex dhibacay isla leeyihiin bashiktas iyo sportingna wax dhibca iskama lahan gruubka d kooxda f c sharif laba gool iyo waxba waxay kaga adkaatay naadiga shakhtar donesk inter ayaa guuldaro kala kuntay naadiga real madrid oo markaasi naadiga real marti ahayd ciiriyahan rodrigo ayaa daqiiqadii siddeetan sagaalaad ciyaarta markay dhamar rabto goolka guusha u dhaliyay naadiga real madrid gruubkaasi naadiga f c sharif ayaa hogaaminaysa oo iyadoo saddex dhibcas ka leh real madrid ayaa sidoo kale saddex dhibcas ka leh shakhtar iyo interna wax dhibcas kama lahan yuruba league kulmo ka tirsan ayaa la dheelay spartic waxay la ciyaartay naadiga legio urzawa gool waxbaa naadiga spartic ayaa lagu awdroonaaday kulamada badan ee maanta dhici doona europa league waxa ay kala yihiin rangers iyo leon ayaa dheli doona kulamada kale xiisaha badan b s v anhoven waxay la dheli doontaa naadiga real sociedad leicester iyo napoli ayaa wada ballansan frankfort iyo fenerbahje ayaa sidoo kale wada ciyaari doona galatasaray iyo lazio halka locomotive moscow ay la dheli doontaa naadiga makse real betis iyo celtic ayaa sidoo kale wada ballansan naadiga dinamo zagreb waxay la dheli doontaa west ham naadiga roma waxay la dheli doontaa naadiga c s k a sofia naadiga ren waxay la dheli doontaa naadiga tottenham hotspur xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa nageyntaa
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayey barnaamijka ciyaaraha halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington dhinacii heesaha aynu mar kale ku noqonno fanaanka cabdisalaan badda cas iyo mid ka mida heesaha uu qaado baahidaanan ku qabo barniye bidhan araggahayga tagi way botiindeer bureeqo balasheedi fidiso ilay buugto bilowdo ficnadii ka booddaay botiindeer bureeqo balasheedi fidiso ilay buugto bilowdo ficnadii ka booddaay barigahan isbarana wadnaha boob ku yeeshee barigahan isbarana wadnaha boob ku yeeshee beerkii bay damqadayo muqodo ku basaasee beerkii bay damqadayo muqodo ku basaasee badacas baan ku geynaya iyo jannaan ku siinaya bogayga waan ku saaraya badbaadood aragtiyo barwaaqan gaarnaan ilaahay kuugu maraya badacas baan ku geynaya iyo jannaan ku siinaya bogayga waan ku saaraya badbaadood aragtiyo barwaaqan gaarnaan ilaahay kuugu maraya buurahan buurahan jeclaysiyo baarti muuqa dheeray baartan keliyo baalad weynay ku nooshee buurahan buurahan jeclaysiyo baarti muuqa dheeray baartan keliyo baalad weynay ku nooshee boqol ka soo baxayay shan iyo tobnaadey baahidaanan ku qabo warniyey midhan araggahayga tagi way boqol ka soo baxayay shan iyo tobnaadey baahidaan ku qabo warniyey midhan araggahayga idaacadii duuran ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa nagantaa dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
biyu maraano xariduna ballidu taal oo cambay ku dhalatiyo dubarwaaqa od garan dulbiyu maraano xariduna ballidu taal oo cambay ku dhalatiyo